halkani waa washington laanta afka soomaaliga ee v o a oo aad ka dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban efemyada geeska afrika iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan bogga internetka ee v o a somali com duhur wanaagsan dhegaystayaal waa maalin axad ah bisha mey ay koob iyo labaatan tahay sanadka labada kun iyo saddex iyo labaatanka idaacaddeenna duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maantana waxaa halkan idinkala socodsiinaya anoo ah ismaaciil xuseen farjar qodobada aad ku maqli doontaan barnaamijkeenna duhurnimo ee dhallinyarada maantana waxaa ka mid ah barnaamijka hibada iyo hla abuurka oo ku saabsan taariikhda iyo ilbaxnimada luuqadaha ama ilbaxnimadii luuqadaha kushitiga
ilbaxnimadii weynayd ee kushatigu mid adduunka ku baahday bay ahayd meelahan geeska afrika ama afrikada bari ka bilaabatay laakiin sii baahday
qodobadaas iyo kuwo kale ayaad ku maqli doontaan idaacaddeenna duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta marka horese waxaad kusoo dhawaataan qodobo ka mida warkii dunida dhinacyada ku dagaalamaya dalka suudaan ayaa heshiis xabad joojin ah oo toddoba maalmood soconaya kala saxiixday gelinkii dambe ee sabtidii iyada oo ay dalalkaas ka socdaan ama dalkaas uu ka socdo dagaallo xooggan oo ay ku barakaceen in ka badan hal milyan oo qof dagaalkan ayaa galay toddobaadkii lixaad xabad joojinta ayaa la filayaa inay dhaqan gasho fiidnimada isniinta sidaasna waxaa lagu sheegay bayaan wadajir ah oo ay soo saareen dalalka sacuudiga iyo maraykanka oo ka odayeeyey wadahadalladan ma aha markii ugu horreysay ee ay heshiisyo xabad joojin ah ay gaadhaan labada dhinac hase ahaatee marar kala duwan ayay ku heshiiyeen in xabadda la joojiyo haddana mar kasta laguma guulaysan in si rasmi ay u dhaqan gasho hase ahaatee heshiiskan xabad joojinta ee cusub ayaa la filayaa inay dhaqangelintiisa korjoogteeyaan dalalka maraykanka iyo sacuudiga iyo saaxiibada kale ee caalamiga ah tobannaan kun oo israa'iiliyiin ah ayaa ku biiray sabtidii mudaharaadyada ka socda guud ahaan dalkaas kuwaas oo galay toddobaadkii labaatanaad mudaharaadadan ayaa looga soo horjeedaa qorshaha uu ra-iisul wasaare benyamin netanyahu ku doonayo in lagu xakameeyo maxkamadda sare ama lagu ama uu doonayo in uu gacan ku yeesho iyo saameynba benyamin netanyahu ayaa doonaya in uu saameyn xoogan ku yeesho maxkamadda sare isaga oo magacaabaya garsoorayaasha maxkamadda sare iyo in golaha baarlamaanku uu meesha ka saari karo xukunada ay gaadhaan maxkamadda sare hase ahaatee isbedelada uu damacsanaa netanyahu ayaa dib loo dhigay kadib markii ay la kulmeen mucaaradad xoogan dhinacyada kasoo horjeeda qorshaha benyamin netanyahu ayaa ku doodaya in arrintani ay meesha ka saarayso dheelitirkii dhinaca awoodda ee u dhexeeyey garsoorka iyo waaxda fulinta iyo weliba baarlamaankaba dhegeystayaal intaas waxaa naga eeg warkeennii dunida haatanna u diyaar garooba qaybaheenna kale ee idaacadda duhur wanaagsan idilahaantiinba dhegeystayaal haatanna waxaa idinku soo maqan barnaamijkii hibada iyo hal abuurka waxaana ay nala socodsiinaysaa sagal siciid faarax
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba meel waliba oad naga dhegaysanaysaan kusoo dhowaada waa mar kale iyo barnaamijkeenii hibada iyo hal abuurka barnaamijkeena toddobaadkan hibada iyo hal abuurka waxaynu kaga hadlaynaa afka ama luuqadda ay ku hadasho amaba ku hadli jirtay beelweynta la yidhaahdo kushitiga oo xilli ahayd boqortooyo awood leh kana talinaysay dunida balse haatan kala jajabtay oo ku firiqsan meelo badan oo u badan geeska afrika oo ay ka mid yihiin soomaalida canfarta ormada iyo kuwo kale waxaana barnaamijkaygala qeybgelaya abwaan siciid saalax oo ka mid ah madaxda akaademiya goboleedka af soomaaliga ee aaga iyo sidoo kale soomaali ben islamarkaana aqoon dheer u leh sidii ay iskugu dhawaayeen iyo taariikhda bahweynta kushitiga marta ilbaxnimadii weynayd ee kushatigu mid adduunka ku baahday bay ahayd meelahan geeska afrika ama afrikada bari ka bilaabatay laakiin sii baahday afafka kushatiga oo jiraa oo iminka raadkoodu muuqdo oo inay isku dad ahaayeen waa la yaqaan waxaa la yaqaa nailaydka dhulka webiga nail hareerihiisa afaf kushatigaa lagaga hadlaa waqooyiga africa sida berberka afafka dhulka berberka ee laga soo bilaabo tunis libya morocco jazira ilaa mauritania iyo kasii soco dadka suuradda madow ee maariinkaa ee wadanadaasi carabtu ugu tagtay weli way ku hadlaan afkii berberka oo waa nooc kushatiga ka mid ah kan soo roganaynu sheegaynaa oo kushatiga bari waxaa la israaciyaa shantaa aan sheegayay ugu tiro badan tahay afka oromadu afka soomaaligu laga yaabo inuu ku xigo afka cafarta afka saaho iyo afka beja shantaa af waa iska sii xigaan oo waa kushatiga bari marka kushatigu waa fiday oo marmar waxaa loo yaqaan ilaa eshiya inuu gaadhay oo ilbaxnimada iyo raadadkeedu laakiin afafkeedu weli afrika goonyaheeda ayay ka muuqdaan
saddexdan waa gartay saaha iyo beeshi xaggee joogaa kuwaas
ha marka aynu jabuuti joogno oo kale ina kama foga qofka waagii hore soomaaliya joogay ma uu garan jirin saaha waxay intan cafartu degto ayay ku xigaan oo waxaa laga yaabaa etoobiya iyo eriteria inanay ma hubo inta ay jabuuti ka soo geli karaan laakiin waxaa aada halka isgaleanka eriteria iyo iyo iyo iyo etoobiya waa dad dega oo aanay tiradoodu sida kuwaa kale u badnayn beeja xagga suudaan weliba barigeeda xeebta magaalada maxaan ku irahday sida buursiciid oo kale agagaarkeeda dadka ku dhaqan oo geeleyda ah oo xoololeyda ah oo miyigeeda degan oo waagii hore loo yiqiinay waxaa dadka luqooyinka qaybiyaa waa u abtiriyaa waxay ku sheegi jireen in ay tahay beejadu afkushatig gaara laakiinse sanadihii oo buugaga hore sidaasaa ku qoran sanadihii dambe ayaa la ogaaday inay la mid yihiin oo la wadaag yihiin kushatiga bari oo ay isku mid yihiin marka waa sidaasay degaanadoodu kala yihiin kushatiga suudaantu waa ku jiri jirtay soo maaha hadda laakiin iyagu carabi ku hadlaan iyagu gooni bay uga baxeen mise marka hore kama mid ahayn
haye degaanada iyo ummadaha dhulkaa ku dhaqan oo wadan weynaha suudaan la yidhaahdaa markii hore magacu hal wadanba ma ahayne ummadda suuradaa leh sidaa u eg ayaa suudaan la oran jiray marka run ahaan yacni dalka suudaan sidii koonfurta ka goodayba ee inteeroo afoo kala gooniyo aan bedelmin ay u leedahay ayaa sida beejadoo kale afaf suudaanta kale dhex degan oo weli aan carabi ahayn sida beejadu u tahay kushatiga bari iyaguna meel kale abtirsiinadooda gala laakiinse suudaanta carabida ku hadasha waa dad sidaa aynu sheegaynay iyagoo dhaqan oo jira oo aan raad go-in afkoodii laga bedelay oo carabidu siday u muquuninaysay dhammaan wada noqday inay carabi ku hadlaan oo afkoodii tebaya oo uu ka maqan yahay kushateega akaademiyada hadda af soomaaliga kale ma dhici karta in la sameeyo akaademiyo kush languageka ama dadka kushka oo kale ama dhalinyaro hadda waxaa jirta badan aada bay u badan tahay dhalinyaro degmada oo ama soomaali orma canfar haddana in badan waxaad moodaa in la kala colaadiyo kala inay isku meel ahaayeen oo kale oo dad ismid ahaayeen markii hore oo kale marka qaab noocaas kale ma dhici karta in in in ma fahamsana dadka soomaaliyeed waxa- iyo iyaga kuwa kaleba waxaad ma- waad ku qoslaysaa markaad aragto qof oroma iyo qof eh, soomaali oo murmaaya labadaasoo deris ah xagga tiradana istaawiya oo leh ha annagaa ah kelmaddaa leh Een, annagaa dhulka hal meel heblaayole waayo ereygaa een, lagu magacaabay afkayaguu ku jira waxa kani maalin bay isku mid ahaayeen midna mid kama iman Eh, waxay isku laynayaan oromadaa soomaali ka timi soomaalidaa oromo ka timi war ma aha wax kala yimiye waa dad walaalo isku mar isku af ahaa deegaanadu markay kala fogaadaan afkaa isyar bedela wuu sii bedelmaa wuu sii socdaa si kaluu sii noqdaa af kaluu noqdaa Ah, marka hore dialect buu noqdaa een, kabacdi af gooniya ayuu u sii koraayoo laga yaabaa marka xagga dad qofka soomaaliga ee eedirsaya raba inuu xididkii af soomaaliga iyo afafka helo waa u waxtar inuu barto afafka kushatiga oo ereyada ka sii hadhay ereyada aynu midka cafar iyo soomaaliyi wadaagaan am- ama een, oromo iyo soomaaliyi waxaa kuu muuqanaya in uu afkeennii hore ku jiray oo uu uu- uu sax yahay intaan afafka kale saamayn oo uu mid walba kan kale ka faa'iideysto weliba sida ay beriga gudaha u sii jiraan oo xeebta uga fog yihiin ilbaxnimooyin badan baa xeebaha ka samaysmay dad badan bay istaabteen kuwooda sida cafarta iyo een, beejo iyo een, soomaali ay xagga xeebta u sii jiraan ayaa waxaa ka orijinaalsan kuwa gudaha jira Een, ee aan meeshii ka soo fogaan ama sii fogaaday oo afafka saameeyey ay yar tahay haddaynu een oromada tusaale u qaadan lahayn haddana dhinaca kale afaf een, ama kenya ama ethoobiya lagaga hadlay iyagaba deris yihiin oo saameyn karaa way jiraan Ah, laakiinse sidaasaa qofka inuu cilmi baaro oo barto inaan la kala fogeyn waa wax waa wax u eg haddii ay samaysmaan akademiyada afkushatiguna waa wax wax badan laga faa'iidi lahaa dad badan oo cilmi baarayaasha soomaaliyeed oo xitaa afaf baa jira somaloid oo ah oo u dhaxeeya oo ay iminka kuwo badan la dirso oo laga garto sida biliijka afafkaa wax wadaagay ay u kala farcamaan
kenya waxaa jooga rag af soomaali af ay ku hadla kuwaasay yihiin waad aragtay kuwa Waa waxaan hadda kuu sheegayo marka ay kushatiga ka yimaadaan baa iyagiyo soomaaligu waxaan u bixinaa dadka u bixiyaan u abtiriyaa somaloid Ah, marka waa waa wadaagaanoo wixii kushatiga kaley af soomaaliga ka xigaan afka reendiinlaha oo oo kale oo kale bayso ayaa waa dhoweyto doctor cabdirashiid eh, maxamed ismaaciil iyo cilmi baarayaal kale oo jaamacadda jigjiga oo tegay etoobiya bartankeeda ee dad af ugaba sii dhow soomaaliga macarindiinlaha ayay soo heleen ay soo arkeen oo dadkoodu ay sii gabaabsiiyaan waa magacyo adag bay leeyihiin buug walbana waa ku qoran yihiin oo waa afafan tiro yarayn oo kenya iyo etoobiya iyo inta u dhaxaysa degan een, afafka somaloidku xagga historyga dad gooniya noo qaabilsan sida qoraalada uu ka sameeyo een, doctor eh, cabdalla cumar mansuur oo afafka laga wada helayo dhallinyada soomaalida maxaad leedahay dad badan oo waxaa jira aqoon badan oo le afka oo meelaha iska joogo oo waxba laga qorin badanaa dadkan waxma qoraan dhalinyarada maxaa ku dhiirigelin lahayd qof walba waa inuu afkiisa jeclaada yaan loo soocin inay dad gaara ay u dan tahay mar hadduu afkaaga yahay oo hantidaada yahay oo aad adigu leedahay waa inaad ku faantaa jeclaataa maaha eh dabagashaa cidina waxba kaama qabtaan waxaad ergisato ama amaahato qof walba afkiisa hooyo oo koobaad baa u hantiya adduunka cilmi baadhisaa la sameeyo waxa weeye afaad wax ku fahamto oo wax ku barato waxa kuugu fudud afkaaga hooyo waa afkaa waa inaad ku fikirtaa isaga waa inaad ku riyootaa afkaa riyadaada markaad hurdo waxa ay tahay bal u fiirso waxaasaa lahaan la yidhaahdaa haddaba qofafka caynkaasi oo daba joogaa waa run facba facii ka horeeyey waa afkii uu adeegsanayey af soomaaliga ahaa inuu ka mucweyn yahay waa ka fiican yahay lama oran karo wakti walba afkeedsuu leeyahay laakiin in dadkaa wax laga qoro in dadkaa wax laga barto kayd badan baa laga reebayaa waynaga ogoo oraha joogto ah weeye inagoo qura iyo soomaali maahae waxaa layidhi dadyowgaana afafkoodu aada u qornayn ama aanu qof kastoo afrikaana boqol jirkooda dhintaa ama waayeelkoodu waa laybareeri dhintay ayay ku nisbeeyaan marka afrika uu hayo marka waa inay bartaan waa inay dhaxal laga reebaa da-daa inuu mar dhaweyto waan soo qaaday afafku isbedelaan oo naxwahooda erebixinta maahe iyo siday u samaysmaan iyo siday yiraahdaan aan lagula yaabin haddii uu afka ku soo kordho mid hore oo aada soo qaado ereyada la gaagaabiyo iyo social media waxaas yacni isgaadhsiinta bulshada lagu yidhaahdo iyadu waa dhaawac af afkao dhan ku dhaca af soomaaliga oo dhan maaha jaamacadaha adduunka waxaa aada looga wada cabanayaa xitaa afafkii waaweynaaye ingiliishka iyo kuwii la mid ahaa in dhallinyaradu qoraaladoodii jaamacadeed assignmentka marka la siiyo oo hawl loo diro sida ay u soo qoraan ay saamaysay gaagaabintaas marka aada baa looga dayrinayaa oo uu afkii dhimaal u keenaysaa waayo wax dadka ka dhaxeeya afka waxaa af ku ah oo la aqbalaa markaan isbeddelka sheegayo waa isbeddel taban oo waxtara oo oo naaxiya laakiinse xabiibi oo aan laba xa iyo ba meel ku qoro ma soo kordhinayso waxay fudaydinaysaa sbaceka uu qofka kanu qoridda ku buuxsanayo laakiin macnihii ma bedeleyso waxse loo qaataa in marka dambe ay qofka qoraalka badan markay waxgelayaan oo la yidhaahdo iskuulkii soo qor oo uu rabo in uu xarafkii u in english uu qoro isagoo adiga u jeeda marka waxbay bedeleysaa waxbay dilaysaa afkiibay nuqsaan ku tahay hanaankii qoraalka kuwa af soomaaliga ahina waa la mid waa caynka guud ahaan waa naga intaa dhegeystayaal barnaamijkeenii hibadii halabuurka toddobaadkan waxaa marti igu ahaa abwaan siciid saalax waxaanu kaga hadlaynay afka luuqada kushitiiga anigoo asagal siciid faarax ayaa barnaamijkeeda in daadahaynaysay taniya intaynu mar kale ku kulmi doono barnaamij noocan iyo kale haddii eebaha awoodda le naga ogolaado inta ka horeysa waxaan idin leeyahay nabaadi
aad bay umahadsan tahay sagaal siciid faarax oo inala socodsiinaysay barnaamijkaasi hibada iyo hal abuurka laanta afka soomaaliga ee v o e ad kala socoteen gaar ahaan idaacaddeenii duhurnimo ee barnaamijka dhalinyarada maanta haatanna dhinacaas iyo dalka kenya howlgallo ay ciidamada ammaanka ee dalka kenya ka sameeyeen deegaano hoos yimaada samburu ayaa dowladdu waxa ay gacanta ku soo dhigtay qoryo dadka xoolo dhaqatada deegaankaasi ay lahaayeen kuwaas ay ku dirirayeen sidoo kale howlgalka ayaa waxaa lagu celiyey ama lagu celiyey xoolo badan oo la kala dhacay wasiirka ammaanka ee dalka kenya oo shalay booqday deegaanada dadka xoolodhaqatada ahi ay ku dagaalameen ayaa sidoo kale sheegay in ay soo xidheen koob iyo soddon qof oo ku lug lahaa rabshadahaasi wariyaha v o a maxamed faarax shire ayaa warbixintan inoo haya ciidamada amniga dalkani kenya ee howlgallada hubka dhigista ka wada qaybo badan oo ka tirsan dadka xoolodhaqatada degmooyinka ay degan yihiin ee waqooyiga dalkani kenya intiisa badan ayaa gacanta ku soo dhigay lix iyo sagaashan qori oo si sharci darri a dadka deegaanka saamburu ay gacanta ku hayeen iskaashi ay wada sameeyeen laamaha amniga duqayda waxgaradka deegaankaasi iyo siyaasiyiinta ayaa wuxuu hoos u dhigay carcar fara badan oo ciidamada amniga ay u qabeen inay gacanta ku soo dhigaan dadka hubkaasi gacanta ku hayay base hubkaas ayaa haatan gacanta dowladda dalkani kenya laamaheeda amniga si nabadgelyo ku jirta loogu soo wareejiyey ololahan ay dowladda dalkani kenya ugu magacdarta maaliza uhaliifu oo macnaheedu yahay soo afdir dadka xumaanta geysanayo ayaa dowladdu waxay sheegtay in qaybo badan oo ka tirsan waqooyiga rift valley haatan si wanaagsan ooga soconayo taliya ku-xigeenka ciidamada booliiska dalkani kenya nuur gaabow ayaa hogaaminaya howlgallada deegaanadaasi inta badan ka soconayo isagoo xarumo kala duwanna ku samaystay in gobolada dadka xoolodhaqatada dalkani kenya ay degan yihiin howlgalkani gaabow uu ka wada qaybo badan oo ka tirsan deegaanadaasi ayaa ilaa iyo haatan waxa uu gacanta ku soo dhigay xoolo aad u fara badan waxaana ugu dambeeyey toddobaatan iyo shan neef oo xoolaa oo isugu jira ari iyo lo la kala dhacay arrimaha amniga goboladaasi ayaa dowladdu waxay sheegtay in ay gacan bir a ku qaban doonto dadka xoolo dhaqatada inta badan xoolaha kala dhacayana waxaa hawada loo mariyay digniino culus iyadoo halkaasi ciidamada militariga dalkani kenya ay haatan sugayaan amniga muwaadiniinta kenyaanka ee deegaanadaasi ku sugan dowladda madaxweyne ruuto ayaa waxay nidir ku gashay in gudaha dalkani kenya hub sharci darri aan lagu wadan karin qaybo badan oo ka tirsan gobolada waqooyiga dadka xoolo dhaqatada deegaanaday degan yihiin oo deegaanada asagu ka soo jeeda ay ka mid tahayna ay noqon doonaan kuwa nabadgelyo ay ka jiri doonto waxuuna u ballanqaaday muwaadiniinta kenyaanka ee deegaanadaasi ku sugan in ciidamada amnigu ay noqon doonaan kuwa suga amnigooda soona celiya xasilooni deegaankaasi dadka deegaankaasi si isdhexgala ay ku samayn karaan maxamed faarax shire v o a garisa
aad buu mahadsan yahay maxamed faarax shire oo inoo soo diray warbixintaasi ku saabsan howlgallo ay sameeyeen laamaha ammaanka ee dalka kenya oo ay hub kaga ururiyeen qaar ka mida xoolo dhaqatada oo dagaalamay islamarkaana u kala celiyey xoolo ay kala qaateen sidoo kalena xabsiga dhigay ilaa koob iyo soddon qof oo ka mid a dadkii ku lugta lahaa haatanna gabagabada idaacadda ayaan kusii siqaynaaye heesta xasan aadan samatar ee xayaad ayaa idinkusoo maqan
waday haweenku jacaylkooda dhuliyo dhaqashada ka doortiyey hosaniyo shiila ka doorsaday haweenku jacaylkooda dhuliyo dhaqashada ka doortiyey uma dhiga nin caashaqay inan soo dhaweeye xayaabey hadhibaadsada adayga igu dhaaliye xayaabey hadhibaadsada adayga igu dhaaliye dabankaaga xadalayey adeegiyo labinjalayey sinayaasharinayadayey isaxaa udhaa dhacayey sidaadhaydacana ilkahaaga dholka sidaadhaydacana ilkahaaga dholka timaqaaga dhiri ifashada dabaylu hadbadhina u rogaya dhameerka hawdiyo haddaad tahay unguridhubo hawdiyo dhameerka hawdiyo haddaad tahay unguridhubo adhuldaangumaridha dhuldaangumaridha dhuldaan kumaridha kumaridha dhultaan kumaridha dhameerka hawdiyo haddaad tahay unguridhubo hawdi dhameerka hawdiyo haddaad tahay unguridhu dhuldaan kumaridha dhuldaan kumaridha dhuldaan kumaridha kumaridha dhuldaan kumaridha
codkaasi xasan aadan samatar wuxuu gebagabo u yahay idaacaddeenii duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta tan iyo tan idaacadda xigta ku kulmayno waxaan kaga tegaynaa sidaas iyo hees maqal dambe oo xiise leh